maanta waxaan isugu nimid inaanu daah furno waxa la yidhaahdo isbuuca kalluumaysiga soomaaliya marka ma aha isbuucani isbuuc ku kooban keliya kismaayo ama jubbaland ku kooban waa isbuuca kalluumaysiga soomaaliya oo loo asteeyey saddexda ilaa iyo sagaalka bishaan walow uu ku soo aaday xilli badxiran uu jiro oo kalluunka iyo waxsoo saarka kalluunka uu aada u yarya laakiin sanadkani waa sanadka ugu horreeya la daahfurayo taladaasna xaqiiqdii waxay ka timid iskaashatooyinka reer kismaayo tala soo jeedinta ay soo jeediyeen shirkii madashi kalluumaysiga ee lagu qabtay kismaayo sanadkan dhexdiisa bishii labaad waxaan rabaa marka ahmiyadda maalintan loogu talagalay inaan waxyar ka idhaahdo maalintani waxaa loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo kalluumaysatada looguna mahadceliyo shaqada adag ay qabtaan wax soo saarka kalluunka in lagu dhiirigeliyo maalgashi in lagu sameeyo sektorka kalluumaysiga in lagu dhiirigeliyo dadweynaha inay cunaan kalluunka si ay uga faa'iidaystaan waxtarka caafimaad ee kalluunka uu leeyahay intaas markaan ka gudbo waxaan rabaa mar labaad inaan u mahadceliyo horta si gaar ah gabdhaha kalluumaysatada ah iskaashitooyinka gabdhaha oo aada bandhigani qeybta ugu muhiimsan ka qaatay iyo shirkadaha kalluumaysiga oo soo bandhigay wax soo saarkii wixii ay ka shaqaynayeen halkan ku soo bandhigay runtii waa wax aada loogu farxay iyadoo baddi xiran tahay in waxaanoo khayraada haddana la heli karo waxaan dareemayaa in hadday badda furantaan ay kasii fiicnaan doonto dad waa laydmo waxaan rabaa inaan u mahadceliyo bangiyada ka soo qayb galay kulankan bangiyadu waa la yaro dhaliilayo anuusa dhaliili maayo kun doolar iyo shan boqol dad u baahanaa jira gabdha waxaa jira u baahan kunkaas doolar small scale investorsaa jira marka wax walba bangiga uu keeno horta waa waa qaadasho laakiin waxaan ku dhiirigelinaynaa inay wixii kordhiyaan iyagu laftirkoodana sektorka ay soo galaan oo investment ay sameeyaan marka taas waa haddii aad bixin kartaan grantsna oo loonka aad ka dayn kartaan kunka iyo shanta boqol maadaama la yaro dhaliilo yarta iyaduna way sii fiican tahay oo ilan waxay noqonaysaa wixii waajibkii bangiyada iyo ganacsada lagu lahaa oo ay bulshada ku lahayd oo aad qayb ka fuliseen waxaa la sheegaa sektorkan kalluumaysiga sida khubaradu sheegayaan haddii si saxa loo maamulo sanadkii inuu soo saari karo inta u dhexaysa saddex boqol iyo konton ilaa sagaal boqol oo milyan oo doolar dhaqaale ah payer waa riboodka ugu dambeeyey oo lagu soo bandhigay shirkii maalgashiga dhaqaalaha buluuga ee ka dhacay xamar sanadkii hore figarkaas marka waa dareemi karta sagaal boqol oo milyan oo sektorka kalluumaysiga keliya ka soo baxaysa wax yar ma ah dalkan g d b-giisa ama wax soo saarka dalkana waxay u qaadaysaa kor marka mar walba waxaan dhiirigelinaynaa sektorka in la maalgashto lagana faa'iidaysto waxaan rabaa wax yar inaan ka idhahdo caqabadaha kalluumaysatada haysta oo maalin walba lala wadaago kalluumaysatadeennu waa dad adkaysi badan aada u dadaal badan baddaas khataraheeda tirada badan ay u babacdhigeen haddana ma haystaan kalluunkii markay soo qabtaan ma haystaan agab casriya ma haystaan ma haystaan waxaa loo yaqaana col chains ama waxyaabihii lagu qaboojin lahaa marka waxaa loo baahan yahay ganacsatadeenna ragga daaraha dhaadheer dhisa yaa looga baahan yahay inay sektorka inta soo eegaan ka ganacsadaan oo maalgeliyaan hadda waxaan la daalaadhacaynaa inaan standardkii ama tayadii kalluunka kor u qaadno kawaanka malayga waxaan ka wadnaa shaqo badan oo ninkii mas-uulka ka oo halkan fadhiyo waxaan rabnaa waxyaabaha tayada sidaad ogtihiinba kalluunka anagu caalamka lagama iibsado waayo hay-ado waxaa jira u xil saaran tahay dhowrka caalamka cunnada waxaasoo dhan waxaa la rabaa in laga helo certification ama in hay-adahaasi laga helo tasdiiqin inay yidhaahdaan kalluunkan waa fit for consumption ama waa la cuni karaa oo caalamka waa loo iibgeyn karaa marka wasaaradda kalluumaysiga dowladda jubbaland iyo wasaaradaha dowladaha goboleedyada iyo macal dowladda federaalka waxaan ka wada shaqaynaynaa in xayiraadahaasi la qaado si kalluumaystadeenna ay u helaan fursad ay caalamka ugu iibgeyn karaan